halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddii galabnimo ee v o a washington ugu yaraan sagaal qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen shan iyo toban kalena ay dhaawacmeen kadib markii gaadhi ay lahaayeen ciidamada amisom ay isku dhaceen gaadhi kale oo bascaasiya oo ay saarnaayeen dad rakaaba kaasi oo marayay deegaanka calamada ee la foole ee gobolka shabeellada hoose meel qiyaastii sagaal iyo toban kilomitir u jirta magaalada muqdisho war lagu qoray barta twitter-ka ah ee amisom ayaa lagu sheegay in howlgalka amisom ay aada uga xun yihiin shilkaasi gaadhi haddaba sahre cabdi axmed ayaa shilkaasi ka wareysatay guddoomiyaha deegaankaasi la foole ayaan xasan xaaji oo iyadu noo xaqiijisay in ay tiradaasi sagaalka qof ay dhinaceeda hubto shan qof oo ka mida waxaan u dhacay waraysigii sidan ugu horeyntii shahroy waa ku mahadsantahay waraysigaaga iyo waktigaaga qaaliga amasiisa waxaan isicsiinayaa dad gaarigii shilka shan ku gaarin wixii dintayna ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay inuu shaafiyo aada iyo aadna ugu tacsiyenaynaa maamul ahaan iyo ciidan ahaan wallaahi aadaa ugu xunnahay shilka meeshaas ka dhaco wax bashiyo ilaahay xaggiis ka socota ahay baabuurka rakaabuu ahaa baabuurka ku dhacayna wuu fariinku goostay qolada amison markii la weydiiyey shilka saasuu ku dhacay waa gartay marka meeqo qof ayaa ku dhimatay baabuurkan baabuurka la dulmarsiiyo waxaa ku dhimatay afar ruux iyo ruux dambe shan ruux iyo sideed qof dhaawac oo lix qof aada u liibtaan inta kale dhaawac fudud yahay marka baabuurka suu baabuurka u maray bal iiga waran nooca baabuure dardare baabuurkan caasiga dadkan ay saarnaayaan saarnaayeenna muxuu ahaa waa baabuurta amison oo baabuur caasi dul maray waa baabuurkii marka fariinka ka goostay yidhahdeen waa wareysna xarumooda ugu tagnay waa wareysanay iyaga markay ka tageena waxaa qabtay ciidanka booliiska soomaaliyeed oo golaha shanta sare joogaan deegaanka lafoole markii la wareystayna oo waxay dhaheen magdhowgoodana waan bixinaynaa wixii dhaawacna waa daaweynaynaa haddii halkan ku daaweysmi waayeen waxaan geenaynaa xarunteeni uganda waa gartay markaas yaa u tegay ma dad aad ku jirto mase saraakiil kale oo maamulka shabeellada hoose ah waxaa u tegay waa loo gurmado looma kala harin waxaa u tegay maamulka deegaanka lafoole guddoomiyaha degmada afgooye saraakiishii ciidamada birmidka iyo daraawiishtii intaas waa loo wada gurmado looma kala harin waa dadka dhammaaday oo dhibka gaaray waa dad soomaaliyeed dadkuna ciidamadoodii iyo maamulkoodii waa u gurmadeen oo hawshiina laga rabay waa kasoo baxneen waa garta bal waxaad iiga warantaa marka dadka dhaawacyada hadda ay soo gaareen xaaladooda waa side wallaahi lix qofaa dhaawac culusa wixii halkan ku daaweynaayo waan qaadaynaay yidhaahdeen dadka dhintana magtooda waan bixinaynaa wixii halkaan lagu daaweyn karana uu dhaawacooda fududayn halkan ay ku siiyaan baxnaanadooda iyo daawadooda waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka baabuurkan amisom ee fariinka goosta ee baabuurkan kaleetay baska a ku dhacay ma baabuur tignika ee saarneyd oo baabuurta gaashaamanuu ahaa mase baabuurta kale saadka ciidamada amisom u qaaduu ahaa waa baabuurta ciidamada amison ma ahayn kuwa saadka waa ciidamada amison ee degan carabiska wey waa gartay arrintan way soo noqnoqotay dhowr jeer amisom magaalada muqdisho ilaa iyo shabeellada hoose markii la fiiriyo meelo ka mid a gobolada dalka sababta maxay kula tahay maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii maamulka shabeellada hoose maxay kula tahay ayay kula tahay dhibaatooyinka noocan ee dadka shacabka soo gaaraya inay soo noqnoqdaan oo maaragtay ee dhacaan meelo kala duwan ay ka dhacaan wallaahi horaantii iyo iyo iyo maanta waddanka wuu kala duwan yahay sababtoo ah awal waxay ku dhacaan way iskala carari jireen laakiin maanta qof alla iyo qofkii af ciidan soomaaliyeed oo bartaas marka ka dhow a u gurmado haddii ay dad noqdaan haddii gawaare ay noqdaan wixii ay dhibiyaan waa loogu tagaayo way baxshaan laakiin marka hore ay imaanayen iyo maanta way kala duwan tahay maanta ciidanka soomaaliyeed iyo maamulkii meeshaas u dhowbo wixii khasaaraba dhibaato gaarto waa loogu tagaayo waa laga qaadaa shacabka wax gaaray waa gartay waxaa jira dhowr qof oo marka lasoo qaado haweeneydii ugu dambeysay gudaha magaalada muqdisho sidaan xasuusto bishii hore saasoo kale haweeneyda oo ciidamada amisom baabuurkooda ay dardareen ayaa iyadana saasoo kale looga tegay meel wada ah ay ku dhimatay kadib eheladeeda waxa ay lahaayeen warbaahinta qaarkood ay ka sheegayeen cid xataa nala soo xiriirtay may jirto marka sideed ugu hanweyntihiin dadkan dhintay inay xaqooda helaan oo maaragtay aan la duudsiin wa waa dadka dhintay waa shan ruux dadka dhaawaca culusa afa lix qofa ayagiyaa sheegoo loo tegiyey saraakiishii iyo maamulkii loo sheegay dadkan magdhowgooda iyo daawadooda in laga rabo ayagana ay qabteen inay bixinayaan wax soo laaban kara oo ay diidi karaanna ma ahno saraakiisha ciidan iyo maamul ahaanba waa loogu tegey waa gartay ugu dambayntii ma jirtaa waxaad kala hadasheen oo ama xeerara ama aad kala hadasheen in amisom ay ka taxadiraan dadka shacabka waxyeelada soo gaaraysa ha waa lagala waa lagala hadlay oo wixii ay sameeyaanbo in ciidanka iyo maamulkaas u dhow ama shacab haddii ay cararaan soomaaliya ee laba talaabo markaa qaadada ciidanaa joogo inta waxaa lahayn maba carari karaan marka waa u sheegnay dadkii wax yeelada ay gaarsiiyaan hata haddii aan markaas ay dhibka ay geystaan loogu tago inay dadka baxnaaniyaan taasi waxaa ahayd guddoomiyaha deegaanka lafoole oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaan xasan xaaji waxay khadka telefoonka ugu warantay sahre cabdi axmed